golaha dhallinyarada degmada kismaayo ayaa magaalada waxa ay ka wadaan ololaha nadaafadeed iyo weliba dhireynta goobaha muhiimka ee dadweynaha sida waddooyinka iskuullada wasaaradaha iyo goobaha kaleeta ay dadweynuhu ku dalxiisaan ololaha ay wadaan golaha dhallinyarada degmada kismaayo ayaa ah mid loogu diyaargaroobayo maalmaha weyn ee nagu soo wajahan sida lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo waa toddobaadka xurriyadda ee dalkeenna ololaha oo socdo maalinkii afraad waxaa qayb ka noqonaya dhallinyaro isugu jiro wiilal iyo gabdho kuwaas oo ka mid ah dhallinyarada golaha degmada kismaayo haddaba mar aynu ku booqannay goobaha ay shaqooyinka ka wadaan xogayaha golaha dhallinyarada degmada kismaayo mawliid xasan ayaa ka warbixiyey howlaha ay wadaan iyo siday u socoto howshooda waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii ahaa xus oo xaaqo oo loogu tirigalay inay dhallinyarada soomaaliyeed ay sameeyaan barnaamijyo kala duwan sida inay sameeyaan dhirayn sameeyaan nadaafad iyo rinjiyeyn taasi oo looga gun lahaa in dhallinyarada soomaaliyeed maalmaha xurriyadda ah ay ku damaashaadaan deegaan nadiif ah cagaaran nabad ah ka dhallinyaro ahaan degmada kismaayo maanta waxay noo tahay maalinkeena afaraad annagoo horey u soo qabannay nadiifintii rijiyeyntii maantana aan qabannay dhirayntii qaar ka mid ah iskoolaadka ee magaalada kismaayo runaantii maanta waxaan qabannay dhirayn aad iyo aad muhiim u ah waxaan soo dhiraynay dhowr iskool oo ka mid ah degmada kismaayo barnaamijkan insha allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid miro dhalo waxaan rajaynaynaa insha allah dhallinyarada soomaaliyeed meel walbana in ay kaga faa'iidaystaan maalmaha xurriyadda ah in ay ku damaashaadaan deegaan nadiif ah cagaaran nabadna ah